Kitaabkii labadii boqorradii cutubka koob iyo tobnaad cataliya oo ahayd axaasiya hooyadiis markay aragtay in wiilkeedii dhintay ayay kacday oo wada baabiisay faracankii reer boqor oo dhan laakiinse yehoshabec oo ahayd boqor yoraam gabadhiisii oo axasiyana walaashiis ahayd waxay la tagtay axasiya wiilkiisii yo'aash oo ay ka dhex hadday wiilashii boqorka ee la laayay isagii iyo tii xanaanayn jirtayba oo waxay gelisay qolkii la seexdo oo iyana cataliya way ka qariyeen sidaas daraaddeed isagii lama dilin oo isna iyadii buu la joogay oo wuxuu kula qarsoonaa gurigii rabbiga intii lix sannadooda oo dalkiina waxa u talisay cataliya oo sannaddii toddobaad ayaa yehoyadaac u cidiray oo isugu yeedhay boqoru taliyayaashii u teliyey reer kaari iyo askartii ordi jirtay oo gurigii rabbiga ayuu keensaday markaasuu axdal la dhigtay oo iyagii gurigii rabbiga gudihiisa ku dhaariyey dabadeedna wuxuu tusay wiilkii boqorka wuuna amray oo ku yidhi idinku sidan yeela meeshiinna saddexaad ee sabtida gashaa waa inay guriga boqorka ilaaliyaan oo meel saddexaadna iridda suur ha joogeen meel saddexaadna ha joogeen iridda askartii ordi jirtay ka dambaysa sidaas waa inaad guriga u ilaalisaan oo aad wax uga celisaan oo labadiinna guuto oo ah kulli intaa sabtida baxda oo dhanba waa inay guriga rabbiga ilaaliyaan iyagoo boqorka ku wareegsan oo idinku waxaad isku wareejisaan boqorka idinkoo nin waluba ubkiisa gacanta ku haysto oo midkii safafka soo dhex gala ha la dilo oo boqorkana la jira markuu baxayo iyo markuu soo gelayaba oo boqolu taliyayaashiina way yeeleen wixii wadaadkii yehoyaadaac ahaa ku amray oo dhan oo nin waliba wuxuu kaxeeyey raggiisii sabtida geli lahaa iyo kuwii sabtida bixi lahaa oo waxay u yimaadeen wadaadkii yehoyaadaac ahaa markaasaa wadaadkii wuxuu boqolu taliyayaashii siiyey warmihii iyo gaashaamadii boqor daa'uud lahaa oo guriga rabbiga yiil markaasay askartii isagoo nin waluba hubkiisii gacanta ku haysto istaageen guriga dhankiisii midig iyo ilaa dhankiisii bidix iyo meeshii allabariga agteeda iyo guriga agtiisa oo boqorkii bayna isku wareejiyeen markaasuu wiilkii boqorka soo bixiyey oo wuxuu madaxa u saaray taajkii markhaati furkiina wuu siiyey oo waxay ka dhigeen boqor wayna subkeen kolkaasay u sacbiyeen oo waxay yidhaahdeen boqorku ha noolaado oo catalyaana markay khayradii askarta iyo dadka maqashay ayay dadkii ugu timid gurigii rabbiga oo baleeg boqorku wuxuu taagnaa tiirka agtiisa siday caadadu ahayd oo saraakiishii iyo kuwii turumbada watayna boqorkay aag taagnaayeen oo dadkii waddanka oo dhammuna way reereeyeen oo turumbooyin afuufeen markaasaa cataliyaa dharkeedii iska jeexjeexday oo waxay ku qaylisay waa fallaagoobay waa fallaagoobay markaasaa wadaadkii yehoyaadaac ahaa amray boqortolayaashii ciidanka u sarreeyey oo wuxuu ku yidhi iyada soo bixiya oo safafka soo dhex mariya oo kii soo raacana seef ku dila waayo wadaadku wuxuu yidhi iyada yaan lagu dhex dilin guriga rabbiga sidaas daraaddeed iyadii meel bay u banneeyeen markaasay tagtay marinkii ay farduhu guriga boqorka u mari jireen oo halkaasaa lagu dilay markaasaa yehoyaadaac sameeyey axdi u dhexeeya rabbiga iyo boqorka iyo dadkaba inay iyagu ahaadaan rabbiga dadkiisa oo haddana wuxuu dhex dhigay boqorkii iyo dadkii dabadeedna dadkii waddanka oo dhammu waxay tageen gurigii bacal oo way dumiyeen oo meelihii allabariga iyo sanamyadiisii oo dhanna way wada burburiyeen oo mataan oo ahaa bacal wadaadkiisiina waxay ku dileen meelihii allabariga hortooda oo wadaadkii wuxuu doortay kuwo gurigii rabbiga u taliya oo haddana wuxuu kaxeeyey boqol taliyayaashiisii iyo kuwii reer kaari iyo askartii ordi jirtay iyo dadkii waddanka oo dhanba oo waxay boqorkii ka soo dejiyeen gurigii rabbiga oo intay jidkii iridda waardiyayaasha soo mariyeen ayay keeneen gurigii boqorka oo isna wuxuu ku fadhiistay carshigii boqorrada sidaas daraaddeed dadkii waddanka oo dhammu way wada reereeyeen oo magaaladiina way xasiloonayd oo catalyaana gurigii boqorka agtiisa ayay seef ku dileen oo yaho aashna toddoba sannadood buu jiray markuu boqor noqday